Qoysaskan oo ku nool kaamka Bardaale oo ku yaala duleedka galbeed ee Beledweyne ayaa xilligan waxaa soo wajahday xaalado nolol xumo. Qoysaskan ayaa waxaa haysta baahiyo dhanka nolosha ah sida hoy la'aan, biyo yari iyo raashin la'aan. Qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool kaamka Bardaale ayaa raadiyo beerulo uga warrama baahiyaha ay qabaan.
bismillaahi raxmaani raxiim anigoo sacdiye cali maxamede waxaan kaanka bardaale uga warbixinayaa inuuna gargaar hay-adeed haysanin oo wax maxaawino oo la siiyo ayna jirin dadka jooga uu tabaalaysan yahay oo wax cunno uu haysta jirin hooy uu ku hoyda uu haysanin oo biyeysan yahay Waa yahay caqabadaha ugu badan ee haysto bulshada ku nool kaamkan Bardaale maxaa ka mid ah?
waxaa kamid ah baahi tiro badanaa hayso dadka way baahan yihiin waa iska xanuunsan yihiin wax kasta cudur kasta waa jiraa waad ogtihiin bibaxa meesha inay meeshii soo gasho oo biyo soo galaan dhibaato badanaa ku fool leh weli kaamkaan cid inta u timid u hadashay ama wax siisay oo hay-ad ima jirto wax kastana waa u baahannahay saaka baahidaas waa qabnaa waxaan ka codsanayaa gargaar degdega inay nala soo gaaraan annagoo kaamka bardaale inay gar- gargaar degdeg ay nala soo gaaraan aan jecelnahay Waa yahay hadda waxyaabaha idinku daran oo aad dalbanaysaan maxaa ka mid ah?
waxaa nooga daran teendhooyin inaan helno oo biyahan aan ka taaganno sandarwooyin inaan helno waxaan cunno inaan helno wax kasta waa u baahanaa xagga caafimaadka xagga cunto yarida wax kasta wayna haysaa magacii waxaa la baaji aadan waxaa ku noolaa kaamka bardaale maxay ahayd waxaa u baahannahay biyo waxaa u baahana dheedheentooyin waxaa u baahanahay raashin tiliyaashin oo galaado Waa yahay bulshada ku nool magaalada Beledweyne iyo dhammaan hay-adaha ka howlgala magaalada Beledweyne maxaad ka codsanaysaa?
walaa bilaa gacangaar ka codsanaynaa masaakiin aan nahay halkaasaa gacanhana lagu qabto biibaxa kasoo baxnay booshishaa degannahay sisiyayaal baca oo baraashin wax walba u baahanna wallaahi Kaamka Bardaale oo ka mid ah kaamamka dhowaan laga hirgeliya duleedka galbeed ee Beledweyne ayaa waxaa ku nool dad isugu jira caruur, haween iyo waayeel kuwaas oo kasoo barakacay qaar ka mid ah xaafadaha ku yaal xaafadda Holwadaag taasi oo ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle.